الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه يوالي مواسم الخير على عباده على مدار الأيام والشهور ليوفيهم أجورهم ويسيدهم من فضله إنه غفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخيرات قبل فواتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها شهر كريم هو شهر الله المحرم فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته وهو مفتاح السنة وهو مفتاح السنة وفيه نصر الله نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام على إمام الكفرة والملحدين فرعون الذي ضغى وعلا في الأرض وقال أنا ربكم الأعلى قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين أي قسم رعيته إلى أقسام يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض فجعل يستعبدهم في أخص الصنائع ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وكان الحامل له على هذا الصنيع على هذا الصنع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرون ما ينقلون عن إبراهيم عليه السلام إن أنه سيخرج في ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام ولن يغني حذر من قدر الله فقد شاء الله ألا يربى هذا المولود إلا في دار فرعون ويتغذى بطعامه وشرابه فلما حملت أمه به احترست من أن يعلم بحملها ولم يكن يظهر ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل كما قيل فلما ولدته ضاقت به ذرعا فألهمها الله أن تتخذ له تابوتا وكانت دارها على نهر النيل فالتقته على فرعون ووضع بين يدي امرأة فرعون فلما فتحته رأت وجهه يتلألأ بالأوار فوقع حبه في قلبها فلما جاء فرعون ورآه أمر بذبحه فدافعت عنه وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقد حقق الله لها ما رجت فهداها الله به فهداها الله به وأسكنها جنته بسببه ولما أرادوا أن يغذوه بالرضاعة لم يقبل ثديا فحاروا في أمره فأرسلوهم مع القوافل إلى السوق ولعلهم يجدون له مرضعة يقبل ثديها فأرأته أخته ولم تظهر أنها تعرفه بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون فذهبوا إلى منزلهم فأخذته أمه فلما أرضعته التغم ثديها ففرحوا بذلك فرحا شديدا وجروا لها مرتبا من النفقة والكسوة وجمع الله شملها بابنها قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تغر عينها ولا تحسن ولتعلم أن وعد الله حق ثم نشا موسى عليه السلام برعاية الله وحفظه في بيت فرعون يتغذى بأديب المآكل ويلبس أحسن الملابس ولما بلغ أشده واستوى أي تكامل خلقه وخلقه في سن الأربعين أتاه الله حكما وعلما وهو النبوة والرسالة ثم وجد رجلين يقتتلان أي يتضاربان أحدهما من بني إسرائيل شيعة موسى والثاني من القبض أعداء موسى فضرب الإسرائيلي من موسى مناصرته مناصرته على القبضي فأجابه وضرب القبضي فمات على أثر الضربة وعند ذلك أدرك موسى أنه قد أساء فاستغفر ربه عز وجل فغفر له ثم خاف من فرعون وملئه أن يطلبوه من جراء ذلك القتل فخرج من مصر إلى تلقاء مدينة وهي المدينة التي أهلك الله فيها قوم شعيب فوصل إليها وبقي فيها وتزوج هناك في مقابل رعايته في مقابل رعايته في في مقابل رعايته الغنم ثمانين سنين أو عشر سنين فلما أكمل الأجل صار بأهله إلى أرض مصر وبينما هو في الطريق أكرمه الله برسالته وبعثه إلى فرعون فبلغ رسالة ربه ولكنه عصى وتكبر وعاند وخاصم فأقام موسى عليه الحجج والبراهين وعند ذلك عدل فرعون إلى استعمال القوة لصد الحق فأمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يخرج بمن معه من المسلمين إلى بلاد الشام فخرج بهم ليلا فلما علم فرعون بخروجهم غضب عليهم وجمع جنوده وصار في ضربهم فأدركهم عند شروق الشمس وقد انتهوا إلى البحر فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون لأن العدو خلفهم والبحر أمامهم والجبال عن يمينهم وشمالهم وهي شاهقة فقال لهم الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله فيكم waxaa ku saabsan tahay khudbaddeennu fadliga amba fadaaisha ay leedahay bishanaynu ku jiro ee muxaram ba fadliga ay leedahay shahrulmuxaramba iyo maxaa sharci ah oo qofka muslimku inay sameeyo inuu sameeyo ay tahay waxyaaba fara badan oon sharci ahayn oo dadka qaarkood ay iskaga daalaan baa fara badan sida xafladaha lagu qabtaan oo kale munaasabadii hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam macnaa wax soo arooray maaha ixtifaal loo sameeyo amba fasax loo galo amba acmaal gaagaara la sameeyo wax sugan oo rasuulka ka soo arooray maaha salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin bisha muxaram ee fadliga ay leedahay uu ka hadlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waanu tilmaamay waxa la samaynayo markii ay dhammaadeen bilihii xajku allah subxaanahu watacaala waxa uu ka daba keenay bishan aadka u fadaaisha badan waa shahrullahi اlmuxaram oo sida uu warinayo imaam muslim raximah اllahu fi xadiiihi fii صaxiixih xadiidka abi hurayra waxaa rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalama afضal صiyaami bacda shahri اllahi bacda shahri ramadaana shahru اllahi aladii tadcuunahu اlmuxaram yacni bisha ramadaan soom la sooma dabadii waxa ugu waxa ugu fadli badan oo ugu ajar iyo xasanaadba badan soomitaanka la soomo bisha ilaahay shahrullah ilaahay wuxuu ku tilmaamay bishii ilaahay waa bishan muxaram aynu ku jiro markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ah afdalu siyaami wey macnaa soom la soomo waxa ugu fadli badan marka laga yimaado bisha ramadaan bacda shahri ramadaana shahrullah ilaahay bishiisa bishan alleh bishan aada ugu yeedhaan idinku aada u taqaanaan muxaram baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wa afdalu salaati bacda alfariidati qiyaamu lleyl macnaa salaad la tukado marka laga tago salaadaha waajibka ah amba faradka ah waxa ugu fadli badan salaada la tukado habeenkii amba qiyaamu lleyl markaa rasuulku sala allahu calayh wasalama waxa uu ku magacaabay muxaram shahrullah wuxuu rasuulku u tiiriyey sala allahu calayhi wasalama allah amba u idaafeeyey ila allah marka idaafadani waa litashriif waxay kutusaysaa bishani siday sharaf iyo fadliba ilaahay agtiisa ugu leedahay waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu mararka qaarkood si idaafeeyaa khalqigiisa kuwa wanaagga badan leh ee sanadka dee islaamiguna isagunbuu ka bilaabmaya waa furaha sanadka weeyaan waana ogow bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala u hiiliyey nebiyullaahi muusa halaagayna fircawn oo fircawn saynu ognahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan qur-aanka uu kaga hadlo amba waa qisaska ugu faraha badan ee qur-aanka uu soo celceliyo qisada nebi muuse iyo maaragtay fircawne wuxuu ahaa nin kibir badan waa nin isla weynadiisu ay gaadhsiisay inuu yidhaahdo anugu waxaan ahay rabbiga ugu koreeyaba amba ugu sarraynta badan baan ahay ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya wuxuu sheegay ninkan inuu arlada ilaahay ku kibray ina fircawna calaa fi lard wa jacala ahlahaa shiyaca markaasaa dadkii la deganaa amba dadku xukumayeyna wuu qaybiyey qaybo ayuu ka dhigay yastadcifu daa'ifatan minhum macnaa oo dadkii arlada la joogay ee xukumayey ayuu qayb ka mida dullaystay oo uu gumaystay uu ihaanaystay qaybtaasuu gowracayay inamadooda dumarkoodana iska daynayay yacni mufsid bua ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waa ininku markuu awood haysto xukun sulda wa maca daalika allana aanu ka baqanaynin waxaad ogaanaysaa waxba ma xeeriyo cid walba cagtuu marinaya uu ku jiidhaya marka ninka ninka sidaa u kibray buu ahaa yacni dadka intuu addoonsanayey ee maaragtay uu quudhsaday amba takooray waxay ahaayeen dadka wakhtigaa joogay dadkii ugu wanaagsanaa bay ahaayeen waxay ahaayeen durriyaddii nebiyullaahi yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim waa yuhuud laakiin xilligaasi waxay ahaayeen ahlulardiga kuwa ugu wanaagsan bay ahaayeen khiyaaru ahlilard macnaa dhalashada iyo ku abtirsigay ku abtirsanayaan ambiyadani oo keliya arrintu may ahayn ee ayaga laftigooda xilligaa duul wanaagsan bay ahaayeen markaa wuxuu ku bilaabay inuu qaarkood gumaysto yastadcifu daa'ifatan minhum macnaa waa daciifsanaya wuu dulaysanaya inamadoodana wuu gowracaya dumarkoodana wuu iska daynaya waxay leeyihin mufasiriintu badan la soo raraa sababta ugu wacnayd inuu reer bani israa'iil ka laayo inamada amba ragga uu ka dilo waxaa iska faaftay qiso odhanaysa amba reer bani israa'iil ay ka soo reebi jireen nebiyullaahi ibraahim inuu ka soo bixi dhex bixi doono reer bani israa'iil nin amba inan dabeeta ninkaasi uu halaagi doono boqortooyadan masaarida macnaa adugu sheekadii unbaa si uu fircawn u gaadhay hooyadii markay muuse uuraysatay ay xamli yeelatay allah subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey amba u waxyooday amba ku ilhaamiyey inay ilmahan intay sanduuq ku xidho taabuut dabadeeto ay webiga ku tuurto si uga badbaado fircawn gowriciisa allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday muuse hooyadii inuu u soo celin doono amba malaa'ig ha u soo mariya waxyigan amba rasuul xilligaa nebi joogay baa ha u sheego adugu culimmada qaar ilhaan bay ku fasiraan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday inuu u soo celin doono ee marya muuse hooyadii sidiiba yeeshay laakiin waxay ka taxadaraysay baa dhacay fircawnkii ay kala cararaysay iyo ciidamadiisa ayaa qaaday ayaa ka soo saaray webigii faltaqadahu aalu fircawn dee filmihii markii saduuqii la soo saaray ee ilmahan meeshii laga soo saaray dee wuxuu ku noqday wax la yaabay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala allah wuxuu u bixiyey haweenaydu qabay fircawn aasiya ayaa tidhi ilmahan hala da-ay quratu caynin lii walaka laa taqtuluuhu casaa an yanfacana macnaa wuxuu inoo noqon doonaa mid aynu ku indha qabowsanno amba aynu ku indha doogsanno aniga iyo adigaba ha dilina laa taqtuluuh way weynaynaysaa odaygeedu boqortooyu haystaa markaasaa waxay leedahay ha dilina casaa an yanfacana waxaa laga yaabaa inuu ina anfaco wax ina taro waa anfici doonaa iyada waanay ku badbaadi doontaa oo ilaahay subxaana wa tacaala fircoon iyo camalkiisaba waa uu ka badbaadiyey ilmihii markii laga soo saaray sanduuqii ilmo yar oo dee sabiya oo abaydinana uu yahay oo naaskii hooyadii mooyaane wax kaleba aan jaqaynin sababtuu u jaqi waayeyna ay tahay in alla u diiday sida qisada mabsuudka ay ku tahay suuratu shucaraa iyo namir oo kale ayaa markii ilmihii ay qaateen ma ee ciise muuse hooyadii waxay dirtay inan ay dhashay waxay ku tidhi oradoo bal inankii raadi halkay la maraan kana fogow oo haystusi markii ilmihii yaraaddii lala maray magaaladii dumarkii canaha lahaana amba irmaanaana markaa uu jiqi waayey ayaa inantus hadal aan toos ahayn oo sarbeeba waxay ugu tidhi hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu ma idin tusaa qoys ilmahan kafaalo qaada oo soo koriya oo aan dayacaynin wahum lahu naasixuun wahum lahu naasixuun macnaa ma dayacayaan waa dad wanaagsan oo ammaanada loo dhiibto ilaalinaya deeto ilmihii waa la soo qaaday muuse ballanqaadkii allah baa fulaya gurigoodii baa la keenay naaskii hooyadii markuu arkay baa ilmihii diiday dumarkii ardulmisra joogay inuu caanahooda jaqo naaskii hooyadii buu qabsaday waana ballanqaadkii alle subxaana wa tacaala ilaahayna ballankiisa ma buriyo faradadnaahu ilaa ummi kay taqara caynuha walaa taxsana allah subxaana wa tacaala wuxuu waxaan u soo celinay hooyadii si ay ugu indhadoogsato oy ugu faraxdo ilmaheedana oon una tiirayoonin iyo maxay walitaclama ana wacd allahi xaq waa ballanqaadkii hore ilaahay iyo si ay u ogaato ilaahay ballanqaadkiisa subxaana wa tacaala inuu xaq yahay oo sida alla u ballan qaaday arrintu ay u dhici doonto muuse wuu halkii buu ku koray gurigii fircoon waa uu ku barbaaray ee markuu dee nin tamar gala uun kaalin qaada uu noqday ee falamaa balaqa ashuddahu wastawaa nin xoog lena uu noqday ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu u soo baxay magaalada waxa uu la kulmay laba nin oo dagaalamaya labada nin ee isdilaya mid wuxuu ahaa muuse dee reerkooduu ahaa min bani israa'iil buu ahaa ninka kalena misri buu ahaa qibdiga ayuu ahaa dabadeeto muuse wuu feedhay ninkii feerhkiibuu ku dilayba eeg muuse allah subxaana wa tacaala ma farin oo ogolaansho uma haysanin qofkan inuu dilo waana arrin muuse ku reebtay raad xataa qiyaamaha marka la tago ee khalqigu ay weydiisan doonaan ambiyada ilaahay inay u ergeeyaan ay u shafeecaan laga soo bilaabi doono aadam ilaa maxamed ay ku joogsato muuse markay marayaan muuse waa ka sheegi doonaa inuu sameeyey arrin aanu alla u ogolayn oo ahaa dil aanu markaa ogolaansho u haynin macnaa waxaad dareemaysaa arrinta diliddu inay u baahan tahay daliil cad oo aan hadhowto ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala aan lagu raacin dulmi aada la timi qadiyaddu waa inay noqotaa qadiyad waadixa oo wax mugdi oo ku jira aanay tirin qadiyad sharcigana waa inay noqoto weeye deetoo muuse dee khatartan uu galay uu baxsaday markaa le waxbuu dilay waxbuu dilay markuu wax dilay dee waa inuu baxsado wey meeshii uu ka tegey waa kii socodka dheer galay waa kii u jihaystay dhinaca iyo madyan qisada waan iska soo koobaynaa waa kii la kulmay labada hablood ee xooluhu intay ka fulayaan ceelkii laga cabbayey ee keligood xoolahooda maaragtay ku hor joogay dee samada ceelka laakiin dad yowgu ilaa ay ka fulaanan xoolahooda waraabin jirin waa kii waraystay waa kii u sheegay inuu aabbahood yahay nin weyn oo odayo iska duqoobay iyaguna aanay xoolahooda waraabin ilaa ceelka loo banneeyo deeta muuse waa kii ceelka waraabiyey waa kii geedka iskaga hadhay deeta adugu muddo dambe waa tii hablaa mid ka mid ay ku soo noqotay waa kii odaygu u soo bandhigay inuu isaguna ariga u celiyo hablahana mid ka mid ah uu u guuriyo muddo siddeed sannadood amba toban sannadood ah heshiis bay saa ku galeen wuxuu iska noqdayba adhi jir arrin isaga ku gaar ahaydna ma aha waxaa ogaanaysaan ambiyada ilaahay siday u dhan yihiin way raaceen adhiga adhijir way soo wada mareen oo way celiyeen dad xoolaha celiya amba adhiga siiba ayay ahaayeen deeta markii muddadii uu dhammaystay ayaa nebiyullaahi muusa ilaahay wuxuu amray subxaana wa tacaala inuu ku noqdo masar iyo halkii ay deganaayeen reer bani israa'iil muuse dib buu usoo noqday masar buu yimi qasaska qur'aanku aad bay uga warramaan fircoon buu sheegay markaa waa kii dooda faraha badan tii haaruun lagu soo daray isagii haaruun waa kuwiu tegey adigu muddo wuxuu wadaa waa kii xaqa qaadan waayey fircawn deeta muddo kadib aa ilaahay wuxuu amray subxaana wa tacaala in muuse uu ka tago dhulkan masar afrika dabeetana uu qabto shaam habeenne bay guuro galeen ninkana da waa ninkaa dictatorka ee waddanka dhan xukumaya ee ma ogoleen isaga amar la-aantiisa in meesha lagu baxo uu ka cadhooday arrintan bixitaankan ay baxeen habeennimada col buu ka daba saaray waagu hadduu u bariyey qoraxdu soo baxday reer bani israa'iil waa ku jiq arrintu jiq bay ku noqotay waayo xaggan horey u socdaan baddii ayaa ka xigta xagga dambena waxaa kaga yimi fircawn meel alla mee way yaabeen laakiin muuse isagu xog buu hayaa wuxuu ogyahay inaanu alla dayacay falamaa taraa aljamcaan labadii col markay sarkeen qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun waana la hayaabay yidhaah wallaahi maanta ayuun baynu u socon waa inagu jiq waayo xaggana waa baddii xaggana waa colweynihii fircawn ayaa maraya nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi kalla qaala kalla inna maciya rabbii sayahdii waxaa ila socdaa amba ila jiraa rabbi ilaahay baana ay hanuunin doona subxaana wa tacaala wuxuu gu hanuunin doonaa sidaynu u badbaadi lahayn suuratu shacraaba aada qisada aada ugu noqon kartaan ee dabeeta oo muuse xaggii badda ayuu u dhaqaaqay baddu way ciyaabay qooqan tahay mawjadaha ayaa isdhaafaya ilaahay markaa muxuu waxyooday an idrib bicasaaka albaxra hushan aada sidato waa ushii aayaadka ka ahayd iyadoo laftigeedu ee marna maska noqonaysay marna ushaa caadigaa ku noqonaysay ushii buu badda ku dhuftay baddii markuu ku dhuftay laba-iyo toban dariiq ama ayaa ka baxay wad maaragtay amba labiyo toban waddo ayaa baddii ka dilaacay halkaa ma iyagaa labiyo toban jilig ah halkaa mara baa lahi halkii bay mareen waa badyihii badda ahaa eed arkaysay ayaa dariiqa lalan oo ingegan bay noqdeen markay iyagu ka baxeen ee ay kaka tallaabeen dariiquna sidiisii iska yahay ayaa fircawno isku soo qaaday halkiibu isku soo qaaday markay badda ciidamadiisu ku wada dhammaadeen kii u horreeyey kii dambena badda ay ku wada jiraan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala badda sideedii uu rabbi ku celiyey way qarqiyey siday u dhammaayeen maxaynu ola jeednaa waxaasoo dhan maalintaasi tee ayay ahayd maalintaasi fircawn ilaahay sidaa u galay muusena uu badbaadiyey maalintaasi waa maalintee bishee ayay ku jirtaa maxaa loo yaqaanaa shariicadeenna macnaa maalintaasi bishu waxay ahayd bishan muxarama inuu ku jiro maalintuna waa yowmu caashuuraa yowmu caashuuraa weeye deeta maalintii nebiyullaahi muusa wuu soomay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinaya halaagitaankaa uu halaagay cadowgiisa isagana uu badbaadiyey nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam markuu madiine tegey ayaa wuxuu arkay iyagoo reer bani israa'iil ay sooman yihiin markaa rasuulka waxa uu rasuulku ku yidhi reer bani israa'iil maa haada alyowm alladii tasuumuunahu qaala haada yowmun cadiimun anja allahu fiihi muusa wa qowmahu وأغرق فرعون وقومه فصاع موسى شكرا فنحن نصومه maanta waxayidhaha waa maalintii aan soomaynaa waa maalin weyn waa maalintii ilaahay badbaadiyey nebiyullaahi muusa iyo qoomkiisa fircoon iyo qoomkiisiina uu halaagay markaa rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalama fanaxnu axaqu bimuusa wa wlaa bimuusa minkum fasaamahu rasuulu llahi sal alla alay wasalama wa amara bisiyaamihi xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim macnaa rasuulku wuxu uhi annaga ayaa idinkaga xaqnimo badan muuse annaga ayaana idinka xigna markaa rasuulku wuu soomay ummadda muslimiintaana wuxuu amray inay soomaan waayo yuhuudda xilligaa joogtay rasuulka sal alay wasalam maadaama aanay rumaysnayn nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen qaar kufriyey dee intii tirada yarayd ee iyaga ka islaamtay mooyaane haddaba bishu maalintay tobanka tahay bishanaynu ku jiraa ee muxaram amba sida rasuulku u bixiyeyba ilaahay shahrullah waxaa mustaxab ah in la soomo maalinta cashuurada tobanka waxaa kaloo mustaxab ah macnaa sunno ah inaad maalin ka horraysiiso amba maalinba aad ka dambaysiiso waayo sida uu warinayo muslim xadiiska ibnu cabbaas radia allahu canhuma rasuulku sal alay wasalama xiina saama rasuulu llahi sal slama caashuura wa amara bisiyaamihi qaaluu ya rasuula allah إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع صحابته ويقانين مشابهة إلا لسوء كيسيو أبا لسكلام لدقوا أهل الكتاب كوين أهرنا ونكسنين أيتهاي marka rasuulkay way u sheegeen waxay rasuulka ilaahay oo maalintan aadna amartay in la soomo adiguna aada soomaysaa waa maalin yuhuuddu ay qadariyaan maalin yuhuuddu ay qadariyaan oo si weyn ay u weyneeyaan weeye markaa rasuulku wuxuu idhi sanadka dambe amba kal dambe haddii alla doono ayaynu soomi doonaa maalinta sagaalaad fii musnad alimaam axmed rasuulku wuxuu ihi waxaad soomtaan maalinta tobnaad caashuuraa wakhaalifu alyahuud suumuu yowman qablahu wa yowman bacdahu maalin aw yowman bacdahu suumuu yowman qablahu maalin ka horraysiiya amba maalin ka dambaysiiya marka waxaa habboon bishan muxaram maalinta caashuurada tobanka inaynu soomno maalinta ka horraysa iyo iyada amba iyada iyo maalinta ka dambaysa si aynu u helno ajarkan waayo abi qataada radia allahu canhu waxa uu leeyahay rasuulka sal alla alay wasalam ayaa waxaa la weydiiyey maa su-ila can siyaami yowmi caashuura faqaala yukafiru sanata almaadiya waxaa ilaahay ku dhaafaya amba uu dhaafayaa sanadkii tegay dunuubtii qofku uu la yimi xadiidka muslim baa soo saaray lafdi ibnu maajuhu leeyahayna iyo ibnu maaja lafdigiisu wuxuu yahay siyaamu yowmi caashuuraa inii axtasibu cala allahi an yukafira sanata alatii bacda soomka la soomo maalinta caashuura waxaan rajaynaya waxaan filayaa maarata ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku dhaafi doono sanadka ka dambeeyey marka dunuubtan xadiidku wuu idlaaqaya ahlucilmiguna waxay leeyihiin waxaa dunuubta yaryar oo dhan baa ilaahay ku dhaafaya laakiin dunuubta waaweyn sida dilka iyo sinada iyo cabitaanka khamriga iyo waxyaabahaasoo dhani waxay u baahan yihiin ma arkaysa atawba marka qisadana cibra inoogu sugan allah wuxu uhi subxaanaه wataعaalى laqad kana fii qasasihim cibraة liuli اlalbaab ma kana xadiiثa yuftarى walakin tasdiiq اladii bayna yaday watafsiila kula shay wahuda waraxmaة liqowmi yuؤminuun baaraka اllahu fiikum marka waa in maalintaana la soomo xiliyada mawaasimka ah ee khayriga ah laga faa'iidaysto layskana ilaaliyo in lala yimaado waxaan sharci ahayn dadka xaflad uun ixtifaalaad xaflado la qabto iyo fasaxyo la galo xunba innaga inagu xidhmay markaasaa waxaa dhacaysa in had iyo jeer ale dadku ay sidhaahdaan ilaahay ugu dhowaada waxaa nebi muxamedba ugu dhowaanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay waxaynu ugu dhowaanaynaa uun wuxuu nebi moxamed ugu dhowaaday sala allahu calayhi wasalam اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الخالدين اللهم اسقنا غيثا مقيتا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائع نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة أنزل علينا الغيث والرحمة أنزل علينا الغيث والرحمة وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين وأقم الصلاة